dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha low waxaa maanta qadka telefoonka inagu soo tiegsaday isaga oo ku sugan magaalada baydhabo suldaanka beelaha duubane darbane digil suldaan aadan sheebow cabdi waraysigiisina waxa uu dhacay sida tan aad iyo aad ayay fursad iigu tahay waan idinku mahadcelinaa mahadcelin kadib waxaan ka nimid degmada quyuuri gobolka shabeellaha hoose waxaan u nimid shirka baydhabo ka socda dhismaha maamul goboleedka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya misheed maxuu ahaa waxaa dhacday anigani jegeg aan ahay waxaa dhacday in laysu dhexeysto midista koor wadanka weligiisaba ee moos ka socday ee shirkan dhismihiisa kor la soo saaray gobasha shirka ee koonfur galbeed si dhacday gobol mar horena anakaa dhignay laba gobol ay ahaayeen waxaa furay guddoonka baarlamaankaa shirka furay shirkii wuxuu ku furay inay gudoojiisii ay tahay kadibna maamul guddi loo gudbi doono maalintii ay kala midaynaya la heshiinaya siinayna dalka madaxweynaha waxaa lagu heshiiyey tobani kow hore tobani kowdaas qodobo qodob ka mid ah uu dhigaayo ilaa ligi saddexda la heshiisiyo markii guddoonka baarlamaanka shirka sidaas u furay ayaa waxaa dhacday in la agees kuwi jireen dowladda dhexe wax ka sameeyeen inaa adinka kaligood loo jeedo inaa adinka kaligood fadhiistaan kuwii saddexda dhigeen saddexda gobosho dhigeen dhammaan laga tago ujeeda kale mala laha maamul la dhisi ma la rabo ujeedada ay tahay lacag hanta sida ay noo sheegayaan hadda aan maqlayn lacag waxaan hadday rabaan hasuutooan hadday rabaan hasuutooan aniga waa dhisaynaa ilaa loo wada hadlaa isheeg lacagaa burusay soomaaliya sasa u tahay ku hayeen lacagtaas qaabka ay kusoo furmi lahayd soomaaliya kusoo gaari lahayd qaabkaas ayaa loo wadaa ayay igu yidhahdeen anigan dadweyne iyo nabadgelyo u baahanaa nahay nabadgelyo wadanka kuma haysano midista koora lagu lahayaa wasiirka dowladda soo dhintay heer wuxuu gaaray inoo arinta doctor qaali wasiirka isboortiga inoo gorgortamo oo ku gorgortamo wixii aninka aan lahayn aninka aan lahayn dowladii ahaan sidaa degmaan degnaa shabeellaha hoose degdegmo waaye sidaa degma aniga jidda wada degan joogare uyuurin kutuwaare jablaale ayaan degnaa hasi ahaatee nin oo u dhashay oo ajuuraan ee orjiido arkuubad ku haysto misheeg inuu kaashidaal qaadanayo puntland iyo somaliland puntland iyo misheeg jubbaland oo afku haysto hooyadiisa daarood ay tahay marka ayay same ayaa kula gorgortamay ayaa misheeg ina aniga nala xaqiro waxaana la dhahay shirkaan adinka ka baxa dibaaxdan ina loo baaraa beero baan joognaa dar oo ujeeda gaar laga leeyahay beerahoodii ayagoo dabcanaya arrinta dhinacii u socotay dhinacii kale aan la kala ogeyn in la keenay ayaa maanta shalay la keenay maanta la sabiraan waa la sabireen dadkii wixii waa dhimantahay haysiin waayaala dacwiyada guddi xalin khilaafaada loo bixinaa nala dhahay aan sugeyn ayaan qaafaaankeynaa inaan dadkii maanta la sabiray ay shirkii maalintii tuuma doonan diigila yihiin aniga dad oo dira ku jiraba aanan ahayn dad dulman oo lagu tasasalay oo lagu tasasalay ayaan aniga aan nahay geedka carmo geedka degme geedka shan caleemood geedka buwig intaas beerood oo uroore magaciisab aan lasoo qaaday anaga intaas dhibaata eh ayaan shirkaas ka tabanaynaa beesha caalamka iyo saxaafadaha warkeeda inay buunbuuniyaan inay gaarsiiyaan meelaha ka dhiman oo muhiimadeeda ay leedahay waa ka gabatedeeda ay leedahay soomaaliya nahay wadan kale maqano wadankii haddii milibta koor wadankii uu ka jiro si aan waxyeelo meelaan afka saarno ayaan ka filanahay waxaan idinka codsanaynaa arrintaas inaad noo gaarsisaan aad nagu samafashaan mission igaad igaad africa union iyo un-ka inaad noo gaadisaan dadka lacagtooda loo tashanooy meelkay ka timid lacag waxaa noola sheegay urusuliska xariir tahay qaabka usoo fura keliya ayaa shirka loo furay waa shir oo waa dowladin oo lagu dhisi la rabo oo inta koor aan ahayn maka jiraan waxaan idinka codsanaynaa inaad xilli adduunkaas raadinta inaad wardigisaan xibdisoo diraan ama habinta raadisoo diraan intaan shirkaan dowladda miinka aan loo fadhiisanin inay dadka dulman iyo dadka oo wax samaysanaya hadda ay wataan oo lacagaan raadinayna ilaayaan inaad kala huysaan intaasaad dowkaasisaan intaasaad maxaafidaan ka codsanayna suldaan sida aad noo sheegtay magaalada baydhabo shirka ka socda uu yahay shir la rabo in lacag brucelis taale keliya lasoo qaato oo aan ahayn shir la rabo in ummadda degta koonfur galbeed soomaaliya aan wax dan iyo muraad loogu maqnayn sida aynoola socono gobolka shabeellaha hoose waxaa ka jira dhibaatooyin badan baa ka jira maalin walba waxaa ka jira isbaarooyin iyo dad lagu dilo marka ma waxaad leedahay waxa meesha loo fadhiya maba ahaba shir ummad wax loogu qabanaya waa shir la rabo in lacagta brucelis taale lagu soo qaato ummadda waa looga qabanaayo wadanka lagu xasilinaayo dimuqraadiyada lagu fulinaayo maaha dowlad baraymaneedka lagu sameyn jirka haddii mas-uuliyadda gurigiisii lagu furay jirta ile manoo kala fadhino gartay maxaa la rabay jirta haddii dad laga soo saaro badihi dad laga soo saaro deshiisii odyaashii markaas dowladda dadku haddii laadii keligeed kuwii jira la keenay ujeedada lacagna loo sheegay maalintiina boqol dollar deedii lagu gorgortamay lacagtaas hadday soo baxdo adinka intaas lacagaa deedii lagu gorgortamay sida makaalkanigu ah kuwii saddexda joogay odayaasheeda dhammaan laga tagay taasoo ninkii halkii oo idin sheegtay waadi noqon kara oo nacmeed aamiyeelama diide hal halko ah lagu daray oo ujeedii naftarkiis been baa u socdaa beena ka soo socdaa u soo gubay kuwii meesha jirka lagu laayay hidaaraadeyda sameeyey meeshiisheed taayada lagu gubay dhammaantood waa laga tagay hadda waxaanka maqlaya inaad ujeeda kale ay tahay lacag burus isku xiran tahay in keliya lacagtaas keliya ujeedada ay tahay shaksi alla shaksi ilaahay ay jiro waa kufunureyn gacantiisa u dhaadata waan si toos u cadaynaynaa inay wadankaan rinteeya ka jirin inay xasiloona ka jirin inay xasaaran ka jirin adduunyaynaha dowladda ha ku cadaadiyaano inay shacbiga soomaaliyeed cid walba ay waxay mudan tahay iyo ay xaquuq ay leedahay inay dowladda ay ka hesho intaas saxaafida ah idinka codsanayna inaad soo gaarsiisaan waa codeysi warkiin waa la maqlaa laba dugaarsiisaan muwaayinaysiin aninka noostamafala basiirta koor waayo jirida ilmiyaanaay jirinkaani muumiya jirin soomaal mana kusarmiya jirinkaaniya waxaan namuudaysanaay ayaa intaasi facay khayr noo sameeya noo samafara arrintaas diinta ay mudan tahay adduunka iyo unanka noo gaarsiiya soomaaliya gudda haddii iraadiga bajato waa unbaa la arkaaye
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa suldaanka duubane digil suldaan aadan shoobow cabdi isaga oo jooga magaalada baydhabo